kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco raadiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo alleyleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
kulan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle aan ku gorfayno hadba mawduuca aan isleenahay miisaan ayuu ugu fadhiyaa bulshada waxaan isugu keennaa inta leh cuquusha nool ama dareenka aqoonta si aan isula qaadaa dhigno xogaha iyo dhacdooyinka muuqda ama dahsoon ee ka dhex jira bulshadeenna toddobaadkan mar kale waxay diiradda noo saaran tahay kaalinta garaadka macmalka uu ku yeelan karo ardayda ku jira marxaladda jaamacadda si lamida toddobaadkii hore waxaa istuudiyaha nala jooga oo nala gorfayn doona mawduucan injineer cabdisataar carabow iyo injineer siid cali gaabane oo labaduba ah injineero ku gaaroobay culuumta tiknolojiyadda injineer siid cali gaabane oo ah madaxa xafiiska qalinjibiyaasha jaamacadda muqdisho waxa uu culuumta kombyuutarka ku soo bartay dalka hindiya halka injineer cabdisataar carabow oo ah madaxa xafiiska halabuurka jaamacadda muqdisho oo culuumta kombyuutarka ku soo diyaariyay dalka suudaan labaduba hadda waxay baryaal sare ka yihiin jaamacadaha dalka
baytulbaraka herbal bishaaro baraadar waa adigan bukootahaagu baxaye bartee lagaa hayaayo baraadar lagaaga badan yahay aan tala buuxda ku siiye aa baabasiir baa igu baaho baryahan aan la bukaayo bartaan tag oo bartaanna tag beesadii iiga baaba'dee alla barteen beegsadaayo dawa aan ku bogsoodiyo baxnaanin aan ka hela war heedheha isbarbaloominoo balaha isku abuurine bartaad ku bogsoo lahayd oo daryeel buuxa aad ka helayd waa baytulbaraka herbale bal haatanba ina keen aan toos u beegsanne oo soo raac baabuurkan adigaa u bogi doonee bishaarow baytulbaraka herbal waa bartana ina soo geli kusoo dhowaada baytulbaraka herbal cudurrada lagaaga daweynayo baytulbaraka herbal waxaa ka mid ah baabasiirka oo baytulbaraka herbal kaaga daweynayo si casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo baytulbaraka herbal wuxuu si dhib yar oo sahlan kaaga daweynayaa xanuunka galaha ama faragsiilka iyadoo aan wax qalliin ah lagugu samayn sidoo kale cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid a cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud baytulbaraka waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo weliba dhakhaatiirtii kuu samayn lahayd baytulbaraka herbal waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombyuutarka urku jirta ee ultrason kombyutar shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keydiyey heerkul ku habboon baytulbaraka herbal waxa uu ku yaallaa inta u dhaxaysa isgoosyada balaagsi iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahin intaa dheeriya ka wac lambarada kale ah eber lix hal hal soddon iyo toddoba soddon iyo toddoba siddeetan iyo saddex ama eber lix hal hal soddon iyo toddoba soddon iyo toddoba siddeetan iyo lix
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidmilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
horumarka ay samaynayso teknolojiyadda casriga ayaa baddelay in badan oo ka mida nolosha aadamaha ai-ga oo hadda ah kan ugu dhow ee nolosha si dhaba ula falgalay ayaa udubdhaxaad ka ah kacdoonka isbeddel ee habfikirka shucuubta dunida mid ka mid a ilaha nolosha oo uu sida xawliga ugu dhex baahay waa waxbarashada waxa uu saamayn aan dahsooneen uu ku yeeshay tacliinta heerarkeeda kala duwan waxa uu la yimid fursado iyo caqabaad isu suran oo dhanka waxbarashada ah waxa uuna habfikir ahaan u diyaarsan yahay sida aadamaha oo kale oo waxa uu hagayaa habsocodka maamul ee nidaamka tacliinta iyo kaabidda barayaasha sida lagu sheegay cilmi baaris la sameeyey oo lagu baahiyey barta digital education council oo ah dallad ay ku midaysan yihiin in ka badan boqol hay-adood oo tacliimiya ardayda waxbarashada u adeegsada garaadka macmalka waa siddeetan iyo lix boqolkiiba maalinna waxa uu adeegsada afar iyo labaatan boqolkiiba halka ay toddobaadla u adeegsadaan konton iyo afar boqolkiiba taas oo ku tusaysa sida ay ardayda ugu tiirsan yihiin garaadka macmalka haddaba si aan uga boganno mawduucan ayaan martida aan kor ku soo xusnay ka qabannay waraysi dheer oo qayb ka mid ah si timaankii hore aad ku dhagaysateen barnaamijka toddobaadkii hore waxay inoo joogtay sida ay aaladdan ay labaafla u tahay oo dhanka wanaagga iyo dhanka kaleba loogu adeegsan karo toddobaadkanna waxay inooga bilaabanaysaa iyadoo ay sidaa tahay haddana sidee ayay suuragal ku noqon kartaa in la dhowro tayada waxbarashada iyo in la isticmaaloba aaladdan injineer cabdisataar ayaa ku horeynaya runtii waa su-aal aada u muhiima marka laga hadlaayo wax walba waxay leeyihiin xanaan ama anshax loo adeegsado oo aada u muhiima qofka inay mar walba la kordhiyo xirfadihii yacni wax walbaba in la barto xirfadaha sida ugu fiican oo loo loo adeegsan karo garaadka macmalka aaday muhiim u tahay dhinac walbaba weliba gaar ahaan dhex waxbarashada taasoo ka caawinaysa qofka inuu helo macluumaad ku saabsan maadooyinka uu markaa dhiganayo ee noqon lahayd maadooyinka cilmiga teknolojiyada xisaabaadka laakiin waxaa muhiima qofka inuu barto sida loo adeegsado maxaa kaa reeban maxaa maxaa saxan maxaa qaldan intuu inuu ardayga aada iskaga ilaaliyo sidoo kale in xogaha oo halkaa kasoo xiganayana inuu aada ardayga soomaaliyeed u tafatiro u hubiyo dhinac walbaba marka laga hadlaayo mara qaarkood marka la fiiriyo ardayga wuxuu inta badan ka caawin kartaa inuu talooyin ama taageero xirfadeed ee ayga uu ka caawin karo inuu helo talooyin ku saabsan doorashada xirfadaha shaqooyinka jaamacadaha taasoo muhiim u ah mustaqbalkiisa marka laga hadlaayo laakiin u baahan wax walbaba inuu hubiyo oo aada u hubiyo dhinac walbaba sidoo kale yacni wuxuu iyadana aada u muhiima maadaama maanta aaladan casriga oo aan la dafiri karin saameyn weyn nolosheenna ay ku leedahay dhinac walbaba gaar ahaan waxbarashada in sida ugu fiican ugu wanaagsan hay-adaha waxbarashadeed loo sameeyo nidaam asaasi ama boolisiyo aan ama hanaan loo adeegsanayo sidee ugu fiican ardayga u adeegsan karaa een, ee, waxyaabaha loo yaqaano garaadka macmalka taasoo ardayga la siinayo tababaro joogto ah wacyigelino iyo maxaa la lahaye la barayo waxyaabaha iyo hanaanka uu adeegsan karo maxaa ka reeban maxaa muxuu adeegsan karaa muxuuna adeegsan karin waxyaabaha kaloo aada muhiima marka laga hadlayo macalimiinta soomaaliyeed inay ardada siiyaan tababaro gaare sida ugu fiican ama ugu habboon oo qofkan aaladda casriga ugu diyaarsan karo cashiradiisa oo cashiradii kaga caawin karaan laannu aalad magal leeyahay waxbay fududaysaa inta badan laakiin had- marar qaarkood aalad si qaldanna waa loo isticmaali karaa een, ee, way dhici kartaa si fiicanna oo si saxna waa loo isticmaali karaa marka ay jiraan een, hagid sax ah ama loo sameeyo shuruuc ama hanaan loo adeegsanayo intaa kale waxaan isleeyahay maanta ummadda fari korno dowrka wanaagsan ay ku leedahay nolosheenna gaar ahaan waxbarashada waxbarashadii maanta caawinaadii badan aa u baahnaan lahayd ama macalin aa raadi lahayd inay adigoo gurigaaga joogo in su-aalihii iyo layligii laguu diro oo kaa caawin karo kuu sharxi karo laakiin adiga aa u baahantaha mar, mar walbaba inaad maskaxdaada iyo fikirkaaga iyo hal abuurkaaga iyo kartidaada inaad ku darsato oo aan asaga keliya aan ko- noloshaada aan aan ku tiirsanaanin si aad aad hadhowtid bulshada ula tartami karto aad ku diyaarsan karta cashiradii een, aad raadin karti maxaa qaladaad ka jiro een, waxba aad ku tarjuman kartid su-aalo jawaabo aad ku diyaarsan kartid cashirka aad ku qiimeyn kartid laakiin dhinaca kale inaad ka taxadirto ah qoraalada aad halka ka soo qaadanaysid inaad sidii aad inaad soo koobiyeysatay oo si toos ah usoo daabacad taa waxay dhaamina waxay ammaanada cilmiga ayay iidana dhaawici kartaa oo u baahan in aada looga taxardiro marka waxaa leeyahay qof walbaba waa inuu ku kaabaa dareenkiisa anshaxiisa dadnimadiisa iyo hal abuurkiisa u gooni ah oo aa u barto sida saxda ah ee loo adeegsado aaladan oo tababaradaasna qaato koorsooyin ayaa jiro oo free ah oo internetka laga helo oo dadka barayaan hanaanka ugu fiican ee loo adeegsan karo teknolojiyadan casriga gaar ahaan dhanka waxbarashada maxaa lagu ogol yahay maxaa lagu ogoleen waxyaabaha ku adeegsan karto kale hadda aada u muhiim ah in cilmi baarista aad ku diyaarin kartid yani iyadoo la maarayo hanaanka iyo shuruucdii u degsaneed cilmi baarista inaad wax ku curin kartid oo fikrad cusub aad dhalin kartid iyadana waxyaabaha kale ee qeyb weyn ka qaadan kartaa inay talooyin ama taageero markaas u baahan tahay ay ku siin karaan laakiin talooyinka mar walba halkan laga helaayo marna way qaldanaan karnaa marna way saxnaanaan karaan In marka inaad talooyinkaas aa kala huf- kala haadisid aa si hufan aad talooyinkaas maxaa lahaye aad aad aad aad u qaadato sidaasoo kale mar walbaba inaad waxbarasho joogtaa aa ku dartid maadaama cilmigan maanta aan ka hadlayno oo ka mid yahay culumta kombyuutarka ay dunida sida xooliga ee maanta ee nolosheeda u saameeyay caafimaadka iyo waxbarashada tiknolojiyada designkii iyo farshaxankii maanta waxaa la dhihi karaa qof walbaba asagaa noqon karo qoraa qof walba asaa noqon karo di- ee, maxaa la naqshadeeye qof walba asaa noqon karo cilmi baare asigoo adeegsanayo aaladahan qofka waxaa la rabaa marka inuu wax soo saarkiisana ku kordhiyo waqtiga badan oo kaga baxayana shaqadan inuu u fu- u fududeeyo ilaaliyana ammaanada cilmiga iyo anshax intaba taasoo muhiim u ah maxaa la waxbarashada iyo qeybaha kale oo laga hadlayo gunaanidkii markaan ka hadlayna marka ee aayada marka waxway wax badanay ka bedeshay waxbarashada soomaaliya sidii ahaan jirtay maanta marka laga hadlayo leanna arday ardada qaarkood way caawisay inay cashiradii la fududaysay talooyin ay ka helaan inay kobcisa maxaa la lahay fikradaha iyo qofka hal abuurkiisa inay sare u qaado taageerada ardayga eh, baahida gaarka qabo kale oo aada u caawinaysa martaas yani waxbarashada inay ka dhigayso mid loo siman yahay sidoo kale inay xalisa caqabadaha waxbarashada ka jiro meelaha fogfog oo maanta qofka meelaha miyiga oo kale ay adeegsan karaan aaladaha casriga waxbarashadiina lagu gaarsiin karo ayaga waa sidii qalab waxbarasho lagu gaarsiin kara ardayga aan helin iskuul taya leh sidoo kale waxay ka caawinaysaa barashada iyo fahamka sidaa kor usoo sheegay maadooyinka cilmiga ay ku siinayso sharaxaad fudud oo qofka maadooyinkaas xisaabta sayenska teknolojiyada ardaygana ka caawinayso inuu si wanaagsan oo hufan inuu casharada u fahmo sidoo kale waxay ka caawinaysaa in lagu xaliyo waxyaabaha la xiriiro ee ayda lagu horumarin lahaa luqadaha luqada weliba gaar ahaan luqadeena soomaaliga oo u baahan maanta inaan tababarno oo aan aan maxaa lahay xog fiican ayaa ayaa siino sidoo kale qofku wuxuu heli karaa macluumaad ku saabsan waxbarashadii taariikhdii iyo dhaqankii taasoo u baahan maxaa lahay bulshadeena inay kaalin fiican ka qaato in si wanaagsan lagu soo bandhigo ama aiga si wanaagsan loo baro ardada inay u sahli karaan inay helaan xog aqooneed ee ku saabsan taariikhda iyo sugaanta iyo dhaqanka iyo waxbarashada si kor loogu qaado tayada aqoonka iyo fahamka dhaqanka aan leenahay oo suuban
jinac cabdisaar waa mahadsan tahay Eh, gunaanadka marka nuxurka eh, aragtidaada waxay noqonaysaa ardayga isagoo sifooyinka wanaagsan ee aaladan ay leedahay si saxa uga faa'iideysanaya haddana waa inuu noqdaa mid isku dhiibin oo isaga noloshiisa aqoon iyo cilmi iyo dadaal la yimaada macnaha inuu ka taxadiro ku tirsanaanta xad- xaddhaafka maga leeyahay laanna shayga marka qofka ku tirsanaado waxaa meesha ku burburaya luminayo qofka kartigiisa fikirkiisa hal abuurkiisa yani wixii inaad adeegsatan waa la rabaa laakiin boqol kiiba boqol haddaa ku tirsanaad waxay dhaawacaysaa maskaxdaada iyo hal abuurkaaga qofka waxaa la rabaa inuu fahamkii waxbarashada iyo maadooyinka u adeegsado inuu si daacadnimo oo wanaagsan oo anshax wanaagsan gaar ahaan u adeegsado AI-ga inuu ku horumariyo xirfadihiisa iyo luqada- luqada sidoo kale inuu ka faa'iideysto fursadaha waxbarashada ee arag- ee bixisa gaar ahaan inay ka caaw- ka caawinaysa ardayga meelaha fogfog ee xa- iyo xaaladaha adag marka laga hadlaayo Ee, sidaa daraaddeed AI-ga waa qalab muhiim ah laakiin u baahan in loo isticmaalo si xikmad leh si mas-uuliyad leh si qofka loo ilaaliyo waxbarashadii iyo tayadii marka taasna aad i muhiim u taleeda laakiin laan lais- yaan la isku dhiibin boqol kiiba boqol qodobkaaga waan fahanay waxaan u jeesanaynaa injineer sida cali oo isagana aragtidiisa noogu biirinaya isla weydiinta Eh, aniga waxaan ku dari lahaa een, ah, waxaan istaagi lahaa dhanka oo macalinka iyo dhanka oo maaragtay hay-adda waxbarashada markaas jaamacad ama iskuul een, siday u hagi lahayd yani ardayda u hagi lahaayeen Een, kow horta qodobka koowaad waxa waaye loona isku raacay in ay dejiyaan policy iyo muxuu ahaa nidaam la raaco sharci la raacayo mathalan in boqolkiiba boqol aan laga xanimin ardayda inay ai da isticmaalaan ama assignmentyada iyo waxa loo diro aysan ai uga soo shaqeynin oo la yidhaahdo mathalan boqolkiiba een, soddon ama labaatan waa laidiin ogolyahay ai inaad ka keentaan laakiin waa in aad inta kale maankiina aada maashaan saas oo kale marka waxay tahay dhiirigelin arday lagu dhiirigelinayo inay ayada isticmaalaan oo aan laga xanimin Een, at the same time ama isla waqtigaasna waxa waaye ardaydii in ay madaxooda ay ka fakeraan oo ay hal abuur la yimaadaan marka policy in la dejiyo een, een, lana isticmaalo tools lagu xakameynayo oo waxaa jira ayada sheegaya boqolkiiba een, meesha laga keeno xogtan iyo macluumaadkan iyo sawirkan iyo videogan iyo whatever wixii markaas ardayga uu uu AI-da kasoo qaatay waxaa jira tools sheegaya meesha uu ka keenay een, tirada waxa boqoleyda ah oo maaragtay waxa uu keenay intay la-eg tahay iyo waktiguu soo qaaday iyo cidda iska lahayd originaal ahaan waxaan waxaa dhan sheegaya marka ardadan lagu tababaro macalimiinta lagu tababaro loo sheego sidaas in loo maamuli doono loona xakameyn doono imtixaankana uu uu ku dhici doono marka qodobkaas waa waa policy in la dejiyo Een, qodob kale waxa waaye in ardayda iyo macalimiinta lagu tababaro oo la siiyo in AI-da ay u isticmaalaan si oo anshax uu ku jiro Een, cashiro badanaa ka diyaarsan oo laga diyaariyey hadda buugaa laga qoray koorsooyina laga sameeyey sida oo loo isticmaalo een, si akhlaaq iyo anshax uu ku jiro hadhow marka ku talagal ahaan qofkii marka nidaamkaas ku xadgudba qof haddii xadgudbo waay markaas laakiin qofka in aan lagu ciqaabin isagoo ogaal u haysan waxa loo ogol yahay iyo waxaan loo ogolayn oo qofka maaragtay iskiis uusan go-aan iskaga qaadan macalinkana iskiisu policy iskaga samaysan ay noqoto nidaam la isla ogyahay macalinka ardayga iyo maamulka iskuulka ama jaamacadda ay isla ogyihiin Eh, qodobka saddexaad waxa waaye in maamulka iskuulka iyo macalimiintu ay dib u naqshadeeyaan habka ardayda loo qiimay jiray haddii ay noqon lahayd imtixaanada iyo assignmentyada qaabka ay ugu diraan iyo ardayda presentationka ay sameeyaan oo kale mashaariicda ardayda ay sameeyaan inay qaabka ay uga qaadi jireen ay dib u naqshadeeyaan tusaale ahaan imtixaanka hadduu ahaa imtixaan oo oo qoraal ah ardaygiina laga cabsanayo inuu wax ay ayad uga keeno uu ku qoro meesha in imtixaankii qaabkiisii la bedelo oo loo bedelo oral iyo hadal weydiimo toos ah marka ardayga in la yihahdo maadadaas imtixaan laga qaadi doonaa ee ay isticmaal ama buug akhri ama saa doonta usoo diyaarso laakiin hadhow su-aalaha afka lagaa weydii doonaa afka ayaad uga jawaabi doontaa marka markaas waxaa imaanaya marka maadaama ay ay uusanaysin markaas in maskaxdiis uu maalo curintiisii iyo creativitigii uu lahaa iyo wax soo celintii wixii maalinkiisa ku jiray iyo wixii laga imtixaamayay ayaa imaanaya hadafkii lalahaana waa la gaari doonaa marka ardaydiina waa loo ogolyahay ee aydan isticmaalaan laakiin imtixaankii qaab ka duwan qaabkii looga qaadi jiray ayaa looga qaadi doonaa sidaas lamidna assignmentiga waa lamid in maaragtay nidaamka assignmentiga laga bedelo qaabka looga qaadi jiray matalan su-aalaha aan laga dhigin su-aalo toosa oo oo maaragtay ayada ay toos uga jawaabi karto ee laga dhigin su-aalo u baahan in la fakero macnaha in la fakero si bini aadan ahaan loo fakero marka ayada waxaa jirta waxyaalo aysan awoodin oo bini aadanka ilaahay uu ku manaystay waxaa ka mid a shucuurta iyo waxaa ka mid a maxaa la yihahdaa waxyaalo badan oo weli aysan ku tababarnayna jira marka su-aalaha in qaab kale loo dhigo ardaydii marka ku khasbaysa inuu aidii iyo maskaxdiisaba isla isticmaalo arrintaasoo fududaynaysa marka ujeeddadii lalahaa oo ahaa ardaydii in loo ogolaado aidii islamarkaana ay noqdaan kuwa madaxooda iyo maskaxdooda maaragtay aada uga fakara dhankaas sidaasoo kale ardayda in lagu tababaro ayada inuu isticmaalaan tuuliskeeda kala duwan qaab ku dhisan maxaa la yihahdaa taxadir ayadu waxay kale leedahay tuul oo public ah oo dadka dhan ay isticmaalaan iyo kuwo oo si brivate ah loo isticmaalo kuwa publiga ah waxaa dhacaysa sidaan hore usoo sheegnay haddii ay isticmaalaan in maaragtay xogtoodii ay bannaanka ay ooli doonto halkaas oo maaragtay ay ay dhibaato kala kulmi karaan sidaas si lamida macalimiinta xataa lafirkooda haddii ay ayada publiga ay isticmaalaan oo brivatka aan ahayn xogtoodii ayaga xataa bannaanka ay taallaa waxaa laga yaabaa in maaragtay ardaydii ay helaan macalinkii xogtiisii iyo waxyaalihii uu eayda ka baarayay haddii ay si gaara u baaraan macalinkaas marka waxaa fiican macalin iyo ardayba inay ayada u isticmaalaan si oo khaas u ah iyaga oo tuuliska ayada oo loogu talagalo waxbarashada in la isticmaalo oo hay-addii waxbarashada ka shaqeynaysay iskuulkii ama jaamacaddii tuulkaas ay soo iibsadaan ama ay kiraystaan waa tuulo la iibsado oo la heli karo oo si brivate ah ardaydii iyo macalimiintii ay u daraasiinayeen cilmigii ayagoo xogtoodii iyo macluumaadkii iyo waxay weydiinayeen iyo waxay ka shaqeynayeen bannaanka aysan u bixin marka taas iyadana qodob kaloo muhiim waaye waxaa kaloo muhiima maadaama bini aadan aan nahay macalinka ayaa ah maaragtay galaaska qofka hogaaminaya wadnihii galaaska asaga ah asagaa la rabaa marka inuu ardada uu ku taageero oo uu u sheego ayadu inay wakti noo biiqaaminayso oo keliya tuulna ay tahay aysan ahayn wax bedeli doona bini aadanka marnaba asaga laga rabaa marka bini aadanka iyo ayada is barbar dhigo nimcada bini aadanka uu ilaahay uu siiyey iyo awoodda gaarka uu ilaahay siiyey inuu tuso oo marnaba aysan ku tiirsanaan noloshoodana ay maaragtay aysan u hibaynin e ay oo keliya oo ay aaminaan macalinkana uu u sheego inay ka qiimo badan yihiin ee ay ee ayada waxa sameeyeen ayaga ay yihiin bini aadan ahaan in ayaga yihiin markaas waxaa dhacaysa marka in aysan aada ugu tiirsanaanin laakiin haddii ay aaminaan ee ayada inay ka qiimo badan tahay oo bini aadankii ilaahay abuuray xikmadda ku abuuray ee ayadii maanta ay wax kastaba ka qaadatay oo ee ayada ay hilmaamaan in bini aadan asalkiisa bini aadan uu sameeyey oo marnaba bini aadanka fikirkiisa aan laga tegi karin ayadana mushkiladeeda leedaha marka macalimiinta waxa la rabaa ardayda inay aada ugu waaniyaan oo ay ku celceliyaan arrintaas waxaa kale oo muhiim ah in maaragtay instituushonada kala duwan waxbarashada ka shaqeeya ay iskaashadaan ayadana aad iyo aad muhiim u tahay heer oo maaragtay jaamacadeed ama heer iskuul tacliinta sare instituushonada kala duwan waxbarashada ka shaqeeya sida wasaaradda waxbarashada maaragtay guddiyada waxbarashada ay kulligood iskaashadaan shir cilmiyeedii gaara laga qabto oo aan arrintan la gacan bidixayn oo aysan noqon arrin maaragtay iska dhacday oo sidaas ku dhici doonta laakiin la xakameeyo la qaabeeyo la hagaajiyo oo noloshiina lala socdo at the same timena la xakameeyo oo wixii aysan noqon wax oo oo isku dhex yaacsan sida adduunyada ay hadda ay sameynayaan hay-adda wax oo hay-adda unesco oo kale nidaam waxaa jira ay samaysay oo aayada ugu talagashay iyo waxbarashadii in isla socdaan Een, maraykanka saas oo kale yurub saas oo kale een, weli waxaad moodaa een, dalalka africa iyo dalalkan la yidhaahdo dalalka soo koraya inaysan arrintan dood badan ka gelin marka dood badan in la geliyo ayadana aada iyo aad ayay muhiim tahay aada umahadsan tahay Eh, waa mahadsantahan jireed sida cali Eh, gabagabadii barnaamijka ayaan markaan kusii dhownahay Eh, laba weydiin ayaa inoo harsan Eh, jineer cabdisitaar adaan kugu hormari doonaa sharaxaad dhammaystiran oo qurux badan aad ka bixiseen dhan walba eh, marka laga hadlayo mowduucan kaalinta garaadka macmarka uu ku yeelan karo waxbarashada ama ardayda tacliinta jaamacadda ku jira Eh, waxaan rabaa marka idinkoo ku dabaqaya waaqaca dalkeenna sidee ayaad isleedihiin waa u ekaan karaa mustaqbalka jiilka casrigan teknolojiyadda wax ku baranaya ee ku jira tacliinta jaamacadda jina cabdisaar haddii aan kuugu bilaabo mar walbaba yacni sida ay u noqon doonaan waxay ku xirnaan doontaa sida annaga aan u barbaarino sida aan u barbaarino ayay beritan noqon doonaan oo haddii aan ku dadaalno inaan wacyigooda iyo waxbarashadooda ku saabsan adeegsiga a i-ga ama teknolojiyada sare u qaadno wa- iyaga naftigooda yacni wax soo saarkoodan wuu kordhi doonaa sidoo kale waxa ay aad- aada muhiima mustaqbalkooda ama jiilka maanta loo- oo- oo- jiilka maanta joogo sida loo hago ayay ku xiran tahay oo ah in loo abuuro fursado tababaro oo ku saabsan shaqooyinka ai-ga Eh, in la dhiso bulshooyinka oo loo qabto aqoon iswaadarsiyo waaweyn oo lagu dhisayo aqoontooda la xiriirta ma adeegsiga teknolojiyada casriga inay la socdaan sidoo kale isbedelada teknolojiyada ee horumarada iyo xirfadaha cusub ee dunida kusoo kordhayo ay ka mid yihiin xirfadaha maanta aan ka dooda aan ka hadlayno ay ka mid yihiin fikirka hal abuurka ho- hogaaminta mar walba marka wuxuu ku xiknaan doonaa sida annaga u barbaarino ayay bulshadeena ama jiilkeena maanta jiro ay noqon doonaan laakiin jiilka maanta joogo aada ayay u fursan badan yihiin oo waxay haystaan fursado aada u weyn oo ka saacidayso dadka inay bartaan teknolojiyada inay shaqooyin abuurtaan teknolojiyada casriga inay sameeyaan eh, macluumaad mu- badan inay abuuri karaan ayagoo ka faa'iidaysanaya teknolojiyada casriga inay helaan agab iyo aqoon la xiriirto eh, teknolojiyada casriga ee jiilka maanta joogo ay wax ku tijaabiyaan ku horumariyaan eh, xirfadahooda cusub sidoo kale inay awood u yeeshaan inay wax ka bedeli karaan bulshooyinkooda taasoo siinaysa ai-da inay ku baaraan xalal iyo hal abuur cusub maadaama aniga hadda aan ka shaqaynayna xarunta hal abuurka ee jaamacadda muqdisho waxaan dadka inta badan ardada aan ka caawinaynay sidey fikrada u xulin karaan sidey musha- mushkiladaha jir u xallin karaan ayagoo adeegsanaya teknolojiyada casriga sida caafimaadka waxbarashada beeraha dhaqaalaha iyo deegaanka intaba taana waxay awood u siinaysaa inay wax ka bedeli karaan bulshooyinkooda sidoo kale waxa ay jiilkan maanta ay iyaga naftigooda ay heli karaan in la jaanqaadaan bulshooyinka asaagooda kale ay si sahlan ula xiriiri karaan ayagoo adeegsa- ay- ay- ay- bulshooyinka caalamka islamarkaana la shaqayn karaan hay-ado ama jaamacado kala duwan ayada oo joogo gurigooda iyo goobtooda shaqada yacni anaga wax ka hadlaynaa aada ayay uma- u nasiib badan yihin jiilka maanta joogo keliya waxay u baahan yihiin in la tababaro kartidooda aqoonood la dhiso ee saameynta ay- saameynta uu ku leeyahay iyo dhibaatada ay kala kulmayaan looga digo lana siiyo tababaro joogto ah iyo- iyo maxaa lahay hagid ee joogto ah maadaama ay teknolojiyada maanta maalin walbaba wax cusub ay soo kordhayaan marka laga hadlayo maanta waxaan arkaynaa waxyaabaha ugu dambeeyey teknolojiyada ee kamid tahay dhanka cayaaraha in mashiinadii ayaa waxaa la- laga shaqeynaya sidii bini aadamkii oo kale inay banooniga u ciyaari karaan ayaa waxaa laleeyahay mashiinada kulamo waxaa la qaban doonaan laba mashiin ciyaarayaan mustaqbalka waxaa laga fikiraya in la qabto kulamo dadkii iyo mashiinka in isla ciyaari karaan oo aad aa- aa- yani sida aad dunida ay ugu faa'iidaysanayso marka laga hadlayo laakiin waxaa asaas u ah wacyigelinta bulshadeena oo muhiimka u ah inay eh, loo sameeyo ama la abaabulo wacyigelino la- hadday noqon lahayd goobihii jaamacadaha iskuullada loo qabto shirar dood cilmiyeedo ku sama- ku saabsan muhiimadda ay ku leedahay mustaqbalka iyo shaqooyinkooda in la- in la sameeyo manhaj asaasi ah ee- oo wax lagu baro sida kombiyuutarada barnaamijyada asaasiga ay ka mid yihiin databasyada iyo luqadaha casriga oo wax lagu dhisay ka mid yihiin Py- eh, maxaa lahay luqadaha programmingka loo adeegsada pythonko kale ardada igoo dugsigiisa hoose dhigto in markaaba loo diyaariyo Eh, in loo diyaariyo koorsooyin iyo tababaro ku saabsan ai-ga taasoo kor u qaadayso qofka inuu dhaqaalana ka sameyn karo shaqooyina ku abuuri karo taasoo maxaa lahay dunidana kala qaadan sida data science-ka waxyaabaa la xiriiro kale oo taroobada xirfadaha la xiriiro hadday noqon lahayd inuu barto algoritmyadii inuu mashiinkii qaabka wax loo bari lahay barnaamijyada horumarineed intaas waxay ka qayb qaadan kartaa ardayga yani jiilka maanta jooga fursado heli karo sidoo kale yani jiilka maanta jooga fursado haysta waxaa ka mid ah inay maanta jiraan xarumaha abuur ka shaqeeyo taasoo oo teknolojiyadda sare u qaaday fahamkooda sare u qaaday suuqii shaqadana wax weyn ka tari doonto inuu qofka inuu fikrad la imaado fikraddii lala diyaariyo lala hormariyo isagoo adeegsanaya teknolojiyada casriga dhaqaalana ka sameeyo shaqo abuurna ka sameeyo qeyb weynna ugu noqdo yani iskaashigaas marka aan aan isla lahayn arrimaha la xiriira sida jaamacadaha iyo hay-adaha iyo shirkadaha ee ayga teknolojiyada intaba ka shaqeeyo waa fursado ay ka heli karaan tababaro deeqo waxbarasho oo maanta aan arkayna jaamacadaha ardada hadda ka baxeen ardayga sanadkan arkaya arday ka qalinjimiyeen culumta kombyuutarka ee jaamacadda muqdisho inay jaamacadaha bakistan ay ka heleen deeqa waxbarashada ee la xiriira ee ayaga taasoo sare u qaadi doonto aqoontii iyo xirfadda inay isweydaarsadaan oo mustaqbalkiina shaqo abuurka qeyb weyn dalkan ka noqon karo oo taageerona heli karo iyo mashaariic guuleysto oo bulshadan xal loogu hela isleeyahay aad ayayna jiilka maanta jiro maxaa lahaye uga fursad badan yihiin dadka kale laanna waxay heli karaan koorsooyin online ah adigoo gurigiisa jiro sida corsera edu x-ka iyo bara badan oo la xiriiro ee ayaga ay ka baran karaan mashiinada ama luqadaha la xiriiro kombyuutarka taasoo ku dhiirigelinaysa ardayga ardayga mashquulsan inuu mashaariic iyo farsamo iyo barnaamijyo ee ayga oo yaryar inuu abuurto waad mahadsan tahay a i-da waxay leedahay mustaqbal weyn oo ifaaya a i waxaa soo socda adduunka oo awood badan haddana jira kuwa soo socda kasii weyn oo kasii awood badnaa doona laakiin markasta waxaa hagi doona bini aadanka hagi doona marka mustaqbalka waxaan rajeynaya mustaqbal ifa inuu noqdo waxay ardadu mustaqbalka ay ay uga faa'iideysan karaan ayadaas inay isku diyaariyaan inay iskooda wax isku baraan maanta waxaa laga sii gudbi doonaa waxbarashadii oo goobta la imaan jiray maaragtay iskuuladii tooska loo tegi jiray jaamacadihii tooska loo tegi jiray macallinkii tooska la isku arki jiray ayaa laga soo gudbayaa maanta marka waxaa loo socdaa inuu qofka keligiis uu wax isbaro a ayada marka waxay kaalin weyn ka qaadan kartaa arrintaas inuu qofka iskiis wax isku baro oo uu diyaarsado qorshihii waxbarashadiisa uu raadiyo waxa uu baro lahaa skiilka uu sida gaarka u baro lahaa maxaa la yidhahdaa road mapkii iyo waddadii uu raaci lahaa waxbarashadiisa shahaadooyin caalami ah suu ku heli lahaa oo professional ah filim mucayana ama meel meel mucayan ah ama qaab mucayana arrintaas dhan marka a i da ayaa ka caawinaysa haddii uu la yimaado maskaxdii maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo fursaddaasna uu arko uu fahamsan yahay waxaa kale oo mustaqbal leh dhanka oo maaragtay in luqadda maanta luqadda ingiriiska carabiga luqadda aad rabto maanta inaad barato in a i da a ka baran karto oo a i-da ay ku noqon karto qof aada maaragtay luqadihii xirfadihii kala duwanaa luqadda lagu bari jiray haddii noqon lahayd qoraalka dhegeysiga ku hadalka iyo maaragtay curintii iyo waxyaala la xiriiray oo luqadda skiliskeeda ahaa in a i-da maanta ay ku saamixi karto oo maanta waxaa soo baxay e aayo kula hadlaaya oo gabar iyo wiil intaad kala doorato oo aada dooro karto luqadda maaragtay heer hoose heer dhexe heer sare oo aada dooro karto maaragtay accentiga iyo qaabka loogu dhawaaqaayo oo aada dooro karto waddanka aada rabto hindiya maxaa la yihahdaa russia america south africa south korea waddan kasta aada dooro karto kadibna aada la sheekaysan karto wakti mucayana weliba waktiga adiga aad jeceshahay oo firaaqada aada leedahay halkaasna aada u sheegi karto inuu kaa saxo wixii qalad ah oo xagga graamerka ama naxwaha kaa haysta iyo isku xirka hadalka uu kaa sixi karo macallin aadan ka xishoonaynin oo ka hortaagan macallin aadan ka cabsanaynin macallin aan kaa daalaynin inuu ku saxo macallin heegan ku ah labaatan iyo afar saaca xilliga u baahan tahay intee laga helaa maanta halkaas mustaqbalka soo socda ayuu ka mid yahay ee ayada wuxuu qofka ka caawi doonaa weliba ardayga ah in maaragtay daraasadiisii uu si sahlan oo kooban uu u daraasay karo cilmigii buug uu maaragta waqti dheer u akhri lahaa inuu si saamari ah oo kooban uu intuu u weydiiyo uu su-aalo uga sii weydiin karo sidii macallin asagoo weydiinayo kale buuggan akhri inaad tidhaahdo markuu akhriyo waxba wax kalaa kusii darin keliya akhri markuu akhriyo kadib aad tidhaahdo haye waxaan rabaa nuxurka buuggan maxay kula tahay uu nuxurka u sheego oo haddana yidhaahdo buuggan su-aalo ka sameeye su-aaluhu ka sameeye oo uu yidhahdo buuggan barbar dhig buug kale buug kale oo hadda kahor u akhriyey ama maaragtay uu soo khulaaseeyey yacni inuu ayadu uga faa'iideysan karo waxbarashadii iyo qaabkii wax looga bari jiray arrimahaas dhan mustaqbal ifaya leedahay hadda dhanka waxbarashada bisaan focuska saarayna oon maaragtay diiradda noo saarnayd laakiin sidoo kale mustaqbal ifaya ayay dhanka kale ku leedahay dhanka caafimaadka maxaa la yidhahdaa businesska iyo ganacsiga noocyada kala duwan oo nolosha iyo qeybaheeda kala duwan ayadana mustaqbal xoog leh ku leedahay cabsida ah in ayada ay bedesho wax kastana waa jirtaa laakiin ee aayadu ma bedeli doonto boqol kiiba boqol wax kasta laakiin waxay bedeli doontaa ee aayada dadka ee aayada aan la qabsan oo aan ee aayada isticmaalin ama aan maaragtay aan u bilowneyn dadkaas ayay ee aayadu bedeli doontaa mustaqbalka talada waa noo dambeyn doonta laakiin mustaqbalka halkaas ayaa loo socdaa aada iyo aad ayaad umahadsantihiin
injineer saacad waa mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka kasu wadaag ayaan isla soo gaarnay waxaan u malaynayaa si fiican oo qurux badan ayaan u kala dhidhignay waana rajeynayaa dhegeystayaasha wax badan inay naga faa'iideen in badan oo ka mid a aragtii hore iyo u qabeen inaa ka badasheenna waa jeclahay maadaama gabagabadii aan isla soo gaarnay marka talaceenkee ayaad siin lahaydeen labadiinaba dhegeystayaasha laga yaabo inay markii hore qabeen aragtiyo ka duwan kuwa aan hadda isla falanqayn
waxaa ila tahay aniga kow talada koowaad waxaan isleeyahay ee ayda in loo isticmaalo in uu yahay caawiye tuul caawiye ah uusan ahayn wax bedelaya maaragtay wixii noloshii dhameed wax bedelaya inuusan ahayn oo tuul ahaan loo isticmaalo talada koowaad waaye talada labaad waxa waaye mar kastoo ee ayada aada isticmaalaysaan arday haddii la yahay inay daacad ahaadaan oo maaragtay ay sheegaan waxa ay ayada ka keeneen iyo markas waa la ogaa doonaayo laakiin tale ahaan waxay aayada ka keeneen iyo wixii kale oo madaxooda ay ka curiyeen inay sheegaan waxaan kale ku tali lahaa ee aayada boqolkiiba boqol inaan lagu tiirsanaanin oo layska hoobiyo macluumaadka iyo waxa ay aayad ay keenayso oo lagu sameeyo double jack taariikhaha ay qaladaa macluumaadka magacyada ay qaladaa goobahay qaladaa luqadda in maaragtay dib loo fiiriyo luqad oo waxaa jira jank la yidhaahdo oo mashiinka uu uu ku qoran yahay marka luqadii ingiriiska ahaa simbalka ahaa ama soomaaliga fududaa oo naxwihiis uu saxan yahay in dib loo saxo oo copy bast aan la dhihin oo dib loo jeegareeyo oo sideedaan loo soo qaaday ayadana talo kale waaye waxaan kale ku talin lahaa horena u sheegnay in maaragtay brivasiga wax kasta in ayad aan la wadaagin xogaha imtixaanaadka maxaa la yidhahdaa xogaha shaksiga ah sheekooyinka gaarka ku ah waxaas ayada inaad la wadaagin haddaa la wadaagtana ay noqoto ay ay la mid tahay wax internetka adoo ku shubo kale haddii google aada masawir geliso masawirkaas adiguma talisid qof kastaa dhowdegsan kara qof kastaa arki kara sidaas si lamid a ayada wax kastoo a weydiiso ayaduna waa keedi doontaa marka ayadana waa talo kale talada kale waxa waaye aan ku dari lahaa macalimiinta inay mar kastaba guide sameeyaan oo ay hagaan ardayda oo ay caawiyaan oo ay aayad ay iska hor istaageen laakiin markastaba ay caawiyaan waxaa kale oo aan ku tali lahaa dadku gaar ahaan ardayda iyo si guud ahaan dadka inay bartaan ay aayad say u shaqeyso modelkas u shaqeeyo suu u dhisan yahay cilmi ahaan si hadhow isticmaalkooda ugu fududaado ayna u ogaadaan limitationada iyo waxyaalaha aan lagu samey karin ayadana waa ku tali lahaa markas waxaan ku tali lahaa in la baalansi gareeyo oo laysku dheeli tiro maxaa la yidhahdaa bini aadanka fakirkiisa iyo ee aydii in la isticmaalo ayadana ku tali lahaa waxaan kaloo ku tali lahaa in maaragtay ee ayda dad gooniga aysan isticmaalin oo access loo siiyo loo fududeeyo dadka kala duwan dadka baayaha gaarka qaba dadka maaragtay technologiga aan aqoonin in yacni ee ayada aysan noqon dad oo dad gaara waxay isticmaalaan ayadana talo kale oo aan soo jeedi lahaa waayo ugu dambeyntii waxaan ku dari lahaa in maaragtay bulshadu ay si guud uga wada tashato gaar ahaan dadka ay qusayso oo tacliinta ka shaqeeya inay si gaara arrintaas kaga fiiriyaan oo shirar ka qabtaan oo cilmibaarisyo laga sameeyo beebarro badan laga qoro oo workshoopyo laga sameeyo oo layska wareysto doodo laga galo oo laga dhigo arrin oo maaragtay qaran oo aysan noqon arin ku eg maarata jaamacadaha iyo iskuullada iyo ardayda iyo macalimiinta arin ku eg aysan noqon oo arrintan adduunyada si ay uga doodayaan si lamid ah annagana aan uga doodno oo miiska aan soo saarno arrintan waxa ay ka inkastoo hadda waa la bilaabay waan arkay doodo laga qabanayo laakiin ma ku filnan weli yani markii waddanka loo fiiriyo wacyi la-aanta jirta darteed marka intaasaan ku tali lahaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin radio himilo iyo dhegeystayaasheeda asalaamu calaykum run ahaantii barnaamijkan aad u galabta muhiim u aha mowduuc muhiima oo noloshadan taabanayo ka hadlaye barnaamijka bahda ku tixan barnaamijkaas wadaag oo maanta aan kasoo had- ka hadlaynay mowduuc nolosheena taabanaya saameynta toban ama togan uu ku leeyahay ee aayad waxaan dhihi lahay bulshada dhegeystayaasha inay qeybaha kala duwan bulshada isku jiraan aqoon-yahanadii ee bulshada qeybeeda kala duwan macalimiintii barayaasha kala duwan iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan dhihi lahay gaar ahaan ardayga jaamiciga ama ardayda dugsiga sare warta aad dhigtaan in loo tababaro fahamka guud sidii ugu fiican ay u adeegsan lahayn AI-ga laguna baraarujiyo fursadaha shaqo iyo hal abuurka yani dhankeeda sida loogu adeegsan lahay loogana digo dhibaatooyinka halis ee ka imaan karto waxyaabaha been abuurka oo dhibaato weyn u keenayso qofka kalsoonidiisa iyo ammaanadiisaba in aada looga taxdiro sidoo kale macalimiinta ama barayaasha kala duwan iyagana waa inay door fiican ka qaataan inay bulshada ku baraarujiyaan gaar ahaan ardada waxbarashada yani sida ay wanaagsan ay u adeegsan karaan iyo waxyaabaha halista ku ah een adeegsiga teknolojiyadan ayadan inay baraarujiyaan gaar ahaan sidoo kale talooyin kale aan bixinayo oo gaar ahaan ku socoto maamulka jaamacadaha iyo hay-adaha waxbarashada sare ayagana waxaa door muhiim ka ah inay kaalin fiican ka qaataan siday sare ugu qaadi lahaayeen fahamku ku saabsan adeegsiga AI-ga gaar ahaan nidaamka waxbarasho ee talooyin kale aan ku dari lahay sidoo kale waxaa ka mid ah in la taageero tacliinta sare sida ugu habboonay u adeegsan lahayd oo loo sameeyo siyaasado lagu dhiirigelinayo adeegsiga te- teknolojiyada casriga ugu dambeyntii qoysaska soomaalida iyo bulshada guud ahaan intaba iyo dadka xifadlayaashani waxa aan ku talinayaa inay bulshada wacyigooda sare u qaadaan sida ugu wanaagsan ay dhallinyarada uga faa'iideysan lahay adeegsiga teknolojiyada casriga ay ku muujin lahay hal abuurka mushkiladaha dalkeena haysto ku xali lahaayeen arrimaha la xiriira caafimaadka waxbarashada beeraha teknolojiyada iyo qeybaha kale oo nolosheena taabanaysa taasoo sare aan u qaadeyno guud ahaan bulshadeenna inaan ku dhiirigelino inay iskaashiyaan iskaashadaan ayna horumariyaan een, een, bulshadeen lagu horumariyo teknolojiyada casriga kana shaqeeyaan xalalka localka ama xalalka maxaliga ah ama mushkiladaha gudaha sida loogu xadli lahaa teknolojiyada casriga gunaanadkii marka waxaan bixin lahaay tanooyinka ugu habboon ah ha loo adeegsado teknolojiyada si ku dhisan ammaano aqlaaq iyo anshax intaba taasoo laga maarmaan u ah inaan ilaalin karno ammaanada cilmiga oo aan maanta aan ognahay AI-da inay tahay fursad weyn oo cidna dafiri karta inaysan jirin laakiin guusha ay ku xiran tahay oo u baahan tahay in garaadkeenna iyo anshaxeenna iyo sixilkasnimada inaan u ilaalino adeegsiga teknolojiyada casriga oo wixii noola ogol yahay aan ku- aan u adeegsano oo ay ka mid tahay sidai wax uga bedeli laheen dhammaan qeybaha kala duwan nolosha caafimaadka waxbarashada teknolojiyada iyo qeybaha kale oo nolosheena taaban lahayd aan bulshadeennana ugu keenin xalal waaro ay u adeegsanadaan intaasaa talooyinkood kusoo koobi lahay dadkana xoogga ha saaraan inay ka faa'iidaystaan mar walbaba dhinaca fiican u adeegsadaan teknolojiyada casriga ay ku horumariyaan hadday noqon lahayd barashada luqadaha qorista sheekooyinka ama waxyaabaha la xiriiro warqadaha een, cilmi baarista eh, brograamada iyo wax walba oo horumarinaya aqoonteenna aqoonta bulshadeenna ayaa dhilan bahdiina waa mahadsantihiin talooyinkaas in ka badanne waan soo jeedin lahayn waqtiga kooban laakiin waxaan dhihi lahay aad iyo aad ugu mahadcelinaa bahda reediyo himilo fursadda wanaagsan ee maanta barnaamijka noo siiyeen sharafi karaamo waa ku mahadsantihiin labadiinaba ee wakhtiga qaaliga aad noo horteen iyo sida quruxda badan ee aada cilmigiinna iyo aqoontiinna aada ula wadaagteen dhegeystayaasha barnaamijka kas wadaag ee radio himilo
xarunta quraansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya caynuunaaska dadkeena cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiyaa casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeena cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'dooda u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alfabeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da-da waxbarashadu ay kala wan yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix أزي من سعى لخدمة القرآن sida aad bilowga barnaamijkaba la socoteen toddobaadkan iyo kii horeba waxay diiradda noo saarneed kaalinta garaadka macmalka uu ku yeelan karo ardayda ku jira marxaladda jaamacadda injineer sayid cali gaabane oo ah madaxa xafiiska qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho oo culuumta kombiyuutarka ku soo bartay dalka hindiya iyo injineer cabdisataar carabow oo ah madaxa xafiiska halabuurka jaamacadda muqdisho oo isna culuumta kombiyuutarka ku soo diyaariyay dalka suudaan ayaa marti inoo ahaa labada toddobaadba labaduba hadda waxay barayaal sare ka yihiin jaamacadaha dalka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan la mid ah toddobaadyada soo socda innagoo wada jirna waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo caafimaad
dadkaygo